بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسيرك قرآن كريم كأه سورة الرعد أيين كجرها تفسير كذي الله وحير مركي حق قرأ iyo cirkii iyo dhulkii iyo cadceeddii iyo dayixii iyo markii laga soo baxay haddana kan aan ku noolahay iyo awoodda ilaahay yaa haddana aayaddu ina tusaysaa wa huwa alle alladii allihii weeye madda al arda ardada fidiyey allah subxaanahu wa tacaala ardada isaga ayaa fidiyey wa huwa aladii madda al arda ardadiibaa waasac ilaahay inooga dhigay oo uu fidiyey jacala wuxuu yeelay fiihaa dhulkii dhexdiisii wuxuu yeelay rawaasiya buuro qoqotomo ayuu yeelay loo yeelayna waxaa weeye anlaa tamiida bikum inuuna idinla inuuna idinla saaltayninoo uuna ay dhulku idinla dheeldheelinin marka uu saa u wareegayo waxaa weeye waxaan ognahay innaga nolosheenna baabuurka haddii la buuxiyo weliba wax culus jawaano culus haddii lagu raro waxaa weeye saaltadiisu way yaraanaysaa laakiin hadduu madhan yahay aad buu u boodboodayaa tii oo kale weeye wa huwa alle alladii allihii weeye madda al arda dhulka fidiyey ou jacala yeelay fiihaa dhulkiisa rawaasiya buuro oo owtaad ah oo lagu dhakabiyey sidii khaymadii oo kale teendhadii rawaasiya wa anhaara webina ilaahay wuu yeelay waxaa weeye dhulkii dhexdiisa waxaa webiyaal oo qulqulayo aynu cabno oonu ku noolaanno yaa ilaahay yeelay wa anhaaran yuu yeelay wa min kulli thamaraati midhaha kaba wuxuu jacala wuu yeelay dhulka dhexdiisa zawjayni lamaano ithnayni oo laba ah ayuu yeelay alla subxaanahu wa tacaala awooddaa isagaa iska leh wuxuu yeelay midhaha oo dhan laba nooc buu yeelay mar dambe waxaa fiiri bini aadamka qur'aanka wakhtigaasuu sidaa leeyahay waxaa la ogaaday midhaha iyo geedahan iyo waxaasoo dhan in ay mid lab iyo mid dhadig ay leeyihin si ay muxuu ahaay sida bini aadamka oo u tarmo iyagaba liqaax lagu sameeyo oo la isugu owrdhabo sida ay soomaalidu tidhaahdo oo markaas sida ay midhihii ay ku baxaan marka ilaahay wuxuu yeelay jacala min kulli nawcin nooc la arkoo midhaha ka mid a oo adduunka joogto laba qaybood buu ka dhigay ama laba sinfi laba nooc waxaa weeye xagga loonka xagga midabka waa mid cad iyo mid madow xagga dhadhanka waa mid macaan iyo mid dhanaan xagga qadarkana waa mid weyn oo midho waaweyn iyo kuwa yaryar xagga oo kayfiyada ama sida ay yihiinna waa kuwa kulul iyo kuwa oo oo oo qabow marka awoodda sidaa ah ilaahay baa iskale alla wuxuu idhi wa min kulli thamaraati midhaha kulligood mid la arkaba jacala wuxuu yeelay fiihaa geedaha midhaha zawjayni lamaano isnayni oo laba ah taa waa awoodda ilaahay yuqshii wuu dabooshiinayaa alleyla habeenkii yu annahaara dabooshiinayaa waxaa weeye hadda maalin baan joognaa siday maalin u tahay unbuu habeen guurayo oo madow unbaa imaanoo meeshiibuu ka bixinoo dhulkii oo dhan ayaa madoobaanaya maalintiina wakaa marka ilaahay wuxuu ugu talagalay maalintiina macaash in la shaqaysto si loo noolaado habeenkiina in maalintii dhibkii jiray laga nasto oo waxaa weeye oo sida hurdada wajacalnaa nawmakum subaatan ilaahay uu u yidhi in la seexdo oo oo degto maskaxda oo dadku ay nastaan sidaasaa ilaahay ugu talagalay waa yuqshi leyla nahaara ayuu yeelay yuqshi kii daboolayo alleyla habeenkii annahaara kii daboolayuu ka yeelay inna fii daalika inta aanu soo sheegnay oo dhan la aayaatin aayaad dalaa'il wax wax ku tusayo oo ilaahay iyo calaamo summad astaan oo aad u weyn oo ilaahay kelinimadiisa ku tusayo yaa ku sugan yay ugu sugan tahay laakiin liqowmin qoom bay ugu sugan tahay oo yatafakkaruuna fikirayo liqowmin yatafakkaruun haddee waxaa waye in badan qur'aankaa iyagoo hadda xataa cilmigii ka bagaaray oo waxaa cirkii fuulay iyo dayixii iyo meel ka sii fog dhulkiina waa adduunyada iyo badaha dhexdooda la quusay oo waxaan la arkin qaar badanna ilaahay wuu hanuuniyey oo cilmigaa way ku hanuuneen qaar badanna wax alle waxay ka ogyihiin malaho maba fiirinayaano waa tii aan hadda soo maray oo aayadda aan wa ka'ayi min aayatin fi asamaawaati waalardi yamuruuna calayhaa wahum canhaa mucriduuna kuma intifaacayaan liqowmin yatafakkaruun wa fil ardi dhulkii waxaa ka mida qitacun gobollo mutajaawiraatun oo ollagay oo isu deris ah dhul deris ah ilaahay baa sidaa ka dhigay subxaana wa tacaala dhulkii aad ku socotay yaa mid waa carra cad mid waa carra guduud mid waa carra madoow midba si buu yahay marka waana deris oo dhinaca isku hayaano markaad kan ka baxdaba kanaad geli yaa sameeyey sidaa allah sameeyey subxaana wa tacaala wa fil ardi dhulka waxaa ku sugan qitacun gobollo mutajaawiraatun oo isla dersay oo isku dheggan ayaa jira wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cabbaas dhulka waxaa ka mida ardo oo tayiba oo wanaagsan iyo mid kaleeto oo sabkhatun caraseel ah oo aan waxba bixinaynin yaa dhinaceeda ku yaalla qutacun mutajaawiraad wa jannaatun beero ayaa ah beero oo min acnaabin cinab ah iyo wa zarcun zarciga kuwa la beero ee midhaha laga laga gurto iyo wa nakhiilun timir oo geeda waaweyn ah sinwaanun kuwa mataano ah iyo wa khayru sinwaanin kuwa mataano ah khayrkood waxaa geed sidiisa isaga baxay iyo geed oo waxaa weeye halkii laamba ay dhowr laamood usii kala farxameen ayay kala yihiin wa zarcun xubuub baa la dhahaa xubuub oo waxaa weeye midhihii ah iyo wa nakhiilun timir sinwaanun oo mataano ah wa khayru sinwaanin iyo kuwa aan mataano ahayn labadaba way soo baxayaan dhulkii naftiisibay ka soo baxayaan yusqaa waa la waraabinayaa bimaa'in biyaa lagu waraabinayaa waaxidin oo keliya waa cirkaa biyihii ilaahay uu ka soo dejiyey subxaana wa tacaalaa iyo kuwii webigii waa la waraabin yusqaa waa la waraabinayaa bimaa'in biyaa lagu waraabinayaa waaxidin oo keliya ah iyadoy sidaa tahay wa nufadilu waanu kala fadilaynaa bacda bacduhaa qaarkeed bacdahaa qaarkeed calaa bacdi bacduhaa calaa bacdin qaarba qaarka kale ayaanu ka fadilaynaa fil ukuli xagga midhaha waa way kala duwan yihiin waxaa weeye biyo keliyaa lagu waraabiyey dhulkiina waa isku mid waxaa ka soo baxaya midho kala duwan xagga dhadhanka oo dhulkii keliya ka soo baxay yaa yaa ka mid a marka kuwa macaan iyo kuwa dhanaan iyo kuwa si kale ah haddana biyo keliya ayay cabbeen awooddaa yaa leh allah iskale subxaana wa tacaala wa nufadilu bacdahaa calaa bacdin qaarba qaarka kale ayaanu ka fadilaynaa wa nufadilu bacdahaa calaa bacdin qaarba qaarka kale ayaanu ka fadilaynaa fil ukuli xagga midhaha inna fii daalika taas aynu arkayno dhul keliya oo isla dersay oon isku nooc ahayn iyo xubuub ama midho iyo timir oo haddana si nooca u kala bixi qaar mataanaynayso qaar aan mataanaynaynin oo biyo keliya lagu waraabinayo in haddana midhahoodii ay isku mid noqon waayaan inna fii daalika kaas la aayaatin aayaad iyo astaan iyo sumad baa ku sugan liqowmin qoom bay ugu sugan tahay qoomkaasoo yacqiluuna oo caqli leh wa in tacajab facajabun qowluhum intaas innagoo arkayno ilaahay awoodda uu leeyahay innagoo arkayno yaa haddana waxaa lala yaaban yahay niman gaala ah oo inkiraya bini'aadamka miskiinka ah in mar kale ilaahay uu soo bixin karo ka murmayo wuxuu yidhi ilaahay wa in tacajab haddii aad yaabayso nebi maxamedow facajabun waxaa wax lala yaabo in lala yaabo muto qowluhum odhaahdoodii ay yidhaahdeen a idaa kunnaa haddii aan ahaano turaaban carro inta nala aaso oo carradu aynu cunto oo carrada aan ku milmanno a idaa kunnaa turaaban a innaa annagu la fii khalqin ma uumis baan kusugyaan ku sugnaanaynaa jadiidin oo cusub ulaa'ika kuwaa aladiina kuwu weeye kafaruu ku gaaloobay birabbihim rabbigooda ku gaaloobay wa ulaa'ika kuwa al aghlaalu xarko yaa fii acnaaqihim yaa qoortooda ah qoortooda iyo gacmahoodaa la isku xidhayaa wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeyeoo hum iyagu fiihaa naartaa dhexdeeda ayay khaaliduuna ku waarayaan intaa aayaad iyo mucjizaad aan soo aragnay niman baa waxay taagan yihiin ilaahay inuu soo bixiyo awood uma leh waayahay muxuu awood ugu dhahaan waaye allah intaad aragtay abuuray miyaa bini aadam yar abuuri waaynayaa cilmigiisa iyo qudradiisa iyo wax walba awood buu u leeyahay wa in tacajab haddaad yaabayso facajabun waxaa la yaab leh qowluhum odhaahdoodii ay yidhaahdeen a idaa kunnaa ma haddii aan noqonno turaaban carra haddaan noqonno a innaa annagu la fii khalqin abuuris miyaan ku sugnaanaynaa jadiidin oo cusub oo min jadiid miyaa nala soo bixinayaa waxay diidayaan baxsigii bay diidayaan waxaa la leeyahay marka warallihii abuuray wixii aad aragtaynan soo maray samaawaadka abuuray dhulka abuuray geedaha abuuray midhaha abuuray badda abuuray webiga abuuray ma allahaasaa awood aan u lahayn idinka inuu idinsoo celiyo markaa dee faa'iide male wax lagala hadla ma ahee waa in waxa sugaya cadaabka sugayo un waa in loo sheego ulaa'ika kuwaas aladiina kafaruu birabbihim horta kuwaa way gaaloobeen aslanba waxaa weeye ilaahay iyo yowmaalqiyaamo lama kala saaro oo waa qofka hadduu yidhaahdo ilaahay ma jiro ama uu yidhaahdo ilaahay wuu jiraa qiyaamo way ma jirto waa isku midkii maxaa yeelay hadduu yidhaahdo ilaahay ma jiro qiyaamo laakiin ilaahay wuu jiraa laakiin qiyaamo ma jiro yowma alqiyaama aakhire ma jirto hadduu yidhaahdo waxaa weeye ilaahay iyo cadaaladiisii iyo awooddiisii iyo wixoo dhan buu inkiray marka isagoo alla inkiray ka dhigan tahay maxaa yeelay adduunyadan waxaan arkaynaa qof walba inuu abaalkiisa uu helaynin cadaaladdii la rabay aan la arkaynin oo kan weyn uu ka xoog badan yaha uu ku tumanayo marka hadday sidaa tahay ilaahay meel uu dadkan ugu galgarsooro waa inay jirto haddii la inkiro kaasi marka waxaa weeye cadaaladdii ilaahay iyo awooddiisii yaa meel looga dhacay ulaa'ika kuwa aladiina kafaruu birabbihim rabbigooday ku gaaloobeen wa ulaa'ika asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeye oo hum iyaga fiihaa naarta dhexdeedii yay khaaliduuna ayay ku waarayaan taasoo ma aha ogaane cadaabkii aakhare iyo soo bixintii iyo waxaa haddana kaloo la yaab leh sidan soo socoto wayastacjiluunaka way ku degdegsanayaan nebi maxamedow bisayi'ati xaalo xun bay kaa degdegsanayaan bisayi'a mushrikiinta balaayo iyo cuquubo inay ku dhacdo meeshii ay barwaaqo iyo caafimaad ilaahay inuu siiyo ay ay ay sugi lahaayeen ama ay baryi lahaayeen wayastacjiluunaka bisayi'aati xaaladii xumayd oo abaarnimadii ay ka mid tahay oo wixii oo dhan ay ka mid yihiin bisayi'ati ayay kugu degdegsanayaan qabla alxasanati wanaagga ka hor walxaal bay degdegsanayaan xumaanta qad khalad ay tagtay min qablihim hortooda almathulaatu cuquubadii wax lagu qaadan lahaa mathulaat almathulaatu waxaa weeye cuquubo oo iyagoo kale ku dhacday ayaa tagtay cuquubadii lagu waana qaadan lahaa oo iyaga oo kale kuwii ahaa ku dhacday ayaa yacni mathulaadka waxaa weeye waa cuquubadii iyo cadaabkii iyaga ku dhacay ummadihii hore oo iyaga waxay ku jireen ku jiray oo sidaadoo kale gaalo u ahaa waqad khalad min qablihim almuthulaatu wa inna rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow laduu makfiratin dhaafid u saaxiiba linnaasi dadka loo dhaafo calaa dulmihim dulmigooda iyo gaalnimadooda iyo cisyaankooda iyaga oo ku negi oo dhex joogo yuu ilaahay haddana cadaabka dib uga dhiga uga dhigayaayo wuu wuu u kaadinayaa wa inna rabbaka rabbigaaguna la shadiidulciqaabi ciqaabtiisu way adag tahayoo qur'aanka sidaas ayuu bayna alrajaa'i waalkhoof ayuu dadka u dhigayaa ilaahay waa shadiidulciqaab waana waxaa weye hafuururaxiim weeye marka alla subxaana wa tacaala wuxuu xidhiiriyey naxariistii xilmigiisa dulqaadkiisa iyo cadaabkiisa daran sida uu qofka addoonka ugu noolaado bayna alraqbati waalrahba waalrajaa'i waalkhoof si aad jacayl iyo cabsi iyo yididiilo iyo cabsi dhexdooda aad ugu noolaato wa ina rabbaka rabbigaaga laduu makfiratin dhaafidkii u saaxiibo weeye linnaasi dadka loo dhaafo calaa dulmihim iyagoo dulmi ku sugan wa ina rabbaka rabbigaagana la shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu ti ay daran tahay weeye wayaquulu aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay waxay yidhaahdeen lowlaa unsila maa la soo dejiyo calayhi nebi maxamed korkiisa aayatun mucjizo maa lagu soo dejiyo min rabbii xagga rabbigiisa maa aayad looga soo jeedo mucjizo marka wakaa wax alla wixii aan mucjizo iyo awood ilaahay iyo aan arkaynay waxba kuma qaadanayaan ee waxay leeyihiin maa mucjizo oo inuu nebi yahay ku tusayso sidii muuse nebi muuse wixii la siiyey iyo nebi ciise wixii la siiyey mucjizo oo khaaliqulcaadaad ah maa loo soo dejiyo nabigana calayhi salaatu wasalaam in kasta oo mucjizadiisa oo waartay uu qur'aanka yahay oynan ahayn mucjizadiisa maxaa yeelay mucjizada nebi maxamed xisi inay noqoto shay oo la taaban karo oo cadaab ama waxaa la taaban karo sidii ushii nebi muuse iyo gacantiisii iyo inay ilaahay uguma talagelin maxaa yeele qur'aankan oo fa'tuu bisuurati mithlihi dhahayo kaasaa horta mucjizada ugu weyn ee nebi maxamed ilaahay uu siiyey haddana intay dhex joogeen mucjizaadku way arki jireen oo nabiga u timid oo ka mid a dayixii laba u kala falliidhmay iyo geedkii intuu u yeedhay soo hoggaansamay oo u yimid iyo biyihii gacmihiisa ka soo burqaday iyo wixii la mida way arkayeen haddana waxba kuma ayna qaadanine maa aayad lagu soo dejiye bay yidhaahdeen waxaa runtaa loo sheegay marka waxaa leey innamaa in kale ma ahee anta adigu nebi maxamedow mundirun ku digaya ayaa tahay yacni aayad la keenay iyo adiga taas wax shuqulood ku leedahay shaqadaadii maa innamaa anta mundir sha'naga waxaa weeye waa rasuul kasta oo kaa horreeyey qoomkiisa ayuu u digi jiray oo ilaahay ugu yeedhi jiray waxaa weeye marka sidaa daraaddeed alla subxaana wa tacaala mudabbir alkowni waalcibaad ayuu kaasaa aayaddan gacanta ku haystee anigu shuqulkumale innamaa anta mundir welikulli qowmin qoom la arkana waxay leeyihiin haadin mid hanuuninayo anigu kuwaasaan ka mid ahayoo inaan idin hanuuniyo ayaan u imid allah subxaana wa tacaala markaan awooddiisii iyo qudradiisii iyo waxdaaniyadiisii laga soo sheekeeya haddana aayadahan waxay sheegayaan cilmiga alleh oo waasica oo wax ka qarsoomayo aan jirin buu ilaahay noo sheegayaa allah wuxuu yidhi allaahu alleh yaclamu wuxuu og yahay maa taxmilu waxay xambaarayso kullu unhaa tudhegdig oo dhan wax ay xambaari wog walow quraanjana ha ahaatee wax alla wax adduunka kuna yaa cilmigaa sheegan kara allaahu alle yaclamu wuxuu og yahay maa taxmilu kullu unhaa waxa ay dhedhig oo dhan waxa ay xambaarayso oo caloosha ay ku sido wuu og yahay adakarun am unthaa ma ku taam oo isagoo taam a soo dhalan doona miya mise isagoo oo wax ka dhiman yihiinoo ama dhicisba ah ayuu soo dhalan doonaa ma mid qurux badan baa mise waa mid fool xun oo wax u dhiman yihiin taasuu ilaahay og yahay waxaa kaloo alle uu og yahay wuxuu og yahay wamaa takiidu alarxaamu wamaa tasdaadu wamaa takiidu alarxaamu riximka wuxuu nusqaaminayo oo wakhtigiisii isagoon gaarin ilmaha soo dhacayo ama maba eh wamaa tasdaadu wixii ay siyaadinayso oo kaamil ay ku dhalayso ayaa muxuu ahay ayuu alle og yahay oo sidaasu subxaana wa tacaala ayuu ula socdaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi maa takiidu alarxaamu waa bilwadci min aqala liaqala min tiscati ashhurin sagaal bilood wax ka yar ciddii ku dhalato waxaa maa takiidu alarxaam weeye wamaa tasdaaduna waa sagaal bilood iyo wixii ka badan ciddii ku dhalata weeye allah ogu wa kullu shayin wax kastana cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin qadar buu ku sugan yahay bimiqdaar shay la arko oo adduunkan yaallo ilaahay maslaxadiisa isagaa og manfacadiisa isagaa og qadar buu ku sugan yahay caalimulghaybi waxa maqan oo dhan ilaahay baa og waashahaadati iyo waxa dadku arkayaan isagu hayb waxba u hayb ma annagay hayb noo yihiin waxa annaga naga maqan oo bini aadamka iyo jinniga iyo waxaa ka maqan wuu og yahay alle caalimulghaybi waxa maqan buu og yahay waashahaadati waxa xaadirka ee joogana oo la taaban karana wuu og yahay subxaanahu wa tacaala ama la arki karo washahaa alkabiiru kii weyn weeye allah subxaanahu wa tacaala almutacaali oo oo sarreeyo oo shay walba awooddiisa ka sarreeyo oo kana nasahan inuu shay shabbaho ama ay isku mid noqdaan alkabiiru almutacaal sawaa'un waa isku mid ilaahay cilmigiisa minkum idinka man asara alqowla qowlka hadalka qofkii siraysto iyo waman jahara bihi bilqowli qofkii hoos u yidhaaha intuu habeenkii uu gurigiisa nalka dansado marada isku duuduuba hoos qalbiga dhexdiisa ka hadlo alla wuu og yahay iyo waman jahara bihi qofkii qaylo inta ugu dheer dhawaaqo isku sibay ilaahay u tahay wamanna wuu og yahay huwa isagu mustakhfin isqarinayo billeyli habeenkii isqarinayo oo waxaa weeye habeenkaa mugdiga ah ku jira gurigiisaoo cid arkaysa aan jirin iyo wasaarimun binnahaari mid maalin jid cad qaadayo jid cad mid qaadayo wahuwa mustakfin billeyli wasaarimun binnahaar waxaa isaga isku mida qofka isqarinaya acmaashiisa oo habeenka mugdiga ah aad iyo aad isu qarinayo iyo kan jidka hayo maalinta oo cad oo cidna aan iska qarinaynin ilaahay isku mid ayay u yihiin lahu insaankii waxaa u sugnaatay waxaa u sugnaaday mucaqibaatun kuwa isdaba socdo oo min bayni yadayhi isaga hortiisa iyo wa min khalfihi xaggiisa dambe ah yaxfaduunahu way ilaalinayaan min amri illaahi ilaahay amarkii marka fiiri waa malaa'igta siduu nabigeenna yidhi waxaa malaa'ig oo malaa'ikatun oo bileyl yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar oo salaadda subax iyo salaadda casar iskala bedelo ilaahay baa marka qofkan waardiyaha ka haya intaa aad jiifto ilaahay baa ku waardiyeyna wixii kugu dhici lahaa hadduu halaq iyo masku qaniini lahaa haddii wax afka kaa geli lahaa haddii wax dhibaato kuu geysan lahaa allah ayaa ku waardiyeynayoo lahu lilinsaani wuxuu leeyahay mucaqibaatun kuwa isbedelayoo isdaba socdo min bayni yadayhi isaga hortiisa wa min khalfihi yaxfaduunahu xifdinayo oo min amri illaahi ilaahay amarkiisay ka xifdinayaan marka haddii waxaa la dhihi karta oo ilaahay amarkii yaa xifdin kara ilaahay amarkii waa la xifdin karaayo waa kay ahayd nafiru waxaa weye nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illaahi ama waxaa weeye yaxfaduunahu way waardiyeynayaanoo min amri illaahi ilaahay baa inay waardiyeeyaan amray oo ilaahay amarka uu amray daraaddii ayay ku waardiyeynayaan ina allaaha alle laa yugayiru ma dooriyo maa shay biqowmin qoom ku sugan xataa yugayiruu ilaa iyagu ay ka bedelaan ay ka dooriyaan ay dooriyaan maa bianfusihim naftooda wixii ku sugan ilaa ay dooriyaan alla ma doorinayo waxaa laga wadaa ilaahay nicmo qoom ka qaadi u maayo kamana siibayo iyaga haddayna axwaashoodii ama say ahaayeen oy qumanaydee toosneed haddayna beddelin oo mid xun ayna ku beddelin sunanka ilaahay waxay keentay subxaanahu wa tacaala inuusan beddelin maa biqowmin min caafiya wa nicma wixii caafimaad iyo nicmo ay haystaan iyo amni iyo cizi ilaa idaa kafaruu bitilka nicam waxaa weeye inay ku kufriyaan nicmadaas moogiyo oo markaa ay sameeyaan macaasi iyo wax xun asarka waxaa ku soo arooray oo xadiiska asarka ah awxa allaahu ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa nebiyin min ambiyaa'i bani israa'iil nabi oo ambiyadii bani israa'iil ka mid ah waxaa ku soo arooray an qul liqowmika tolkaaga waxaad ku tidhaahdaa innahu laysa min ahli qaryatin caasimad ehelkeeda ma jiro walaa ahlu beytin ama guri oo yakuunu ahaanayo calaa daacati illaahi toosnaa oo ilaahay jidkiisa ku toosnaa oo fayataxawaluuna minha ay ka wareegtaanoo ay ilaa macsiyati illaahi ilaahay caasinimadiisa ay u wareegtaan ilaa xawala allaahu canhum ilaahay wuxuu ka wareejinayaa maa yuxibbuuna wixii ay jeclaayeenoo wanaag ahaayoo dhan ilaa maa yakrahuuna ayaa loo wareejinayaa marka taas weeye ina allaha laa yugayiru ma dooriyo maa biqowmin wax khayr iyo barwaaqiya nicmo oo dad ay haystaan xataa yugayiruu ilaa ay ka dooriyaan maa bianfusihim oo iyagu cisyaan iyo xumaan ay la yimaadaan wa idaa araada allaahu allah hadduu doono biqowmin qoom suu'an xumaan hadduu la doono falaa maradda wax ka dabaali karo ka celin karo lahu isaga uma sugnaanin falaa maradda lahu cadaabkaas wax celin karaay ama suu'aasi ma jiro wamaa lahum iyaga uma sugnaanin min duuni illaahi ilaahay sokadiisana min waal mid weli ah oo min weliyin oo cadaabkaa ka celin karana ma jiro huwa ilaahay alladii allihii weeye yuriikum idintusayo albarqa hilaaca ama biriqda yuriikum albarqa hilaacuu idintusinayaa khawfan khaa'ifiina xaalaad tihiin oo inuu saaciqo iyo jac iyo inay wax idinku dhacdo ayaad ka cabsanaysaan wa tamacan taamiciina idinka oo damcaya oo barwaaqada iyo roobka iyo xoolaha tigaadda idiin daaqi doono iyo beeraha aad falan doontaanna waad ku faraxsantihiin marka waa sidaa wa yunshi'u ilaahay baa ammaamuda assaxaaba daruurta assiqaala ee culus oo biyaha sido oo waxaa weeye ilaahay baa abuura waxaa suxubtii ama daruurihii buu abuurayaa oo biyo badan xambaarayo wa yusabbixu wuu tasbiixsanayaa alracdu racdigiina onkodkiina bixamdi illaahi subxaana allaahi wa bixamdihi ayuu odhanayaa waxaa weeye sidaasaa xaqiiqo ah wa yusabbixu alracdu bixamdihi ilaahay xamdigiisa ayuu ku tasbiixsanayaa waalmalaa'ikatu malaa'igtiina way tasbiixsanaysa way tasbiixsanoo min khiifatihi ilaahay cabsidiisa ayay ku tasbiixsanaysaa marka waa sidaa waxaa weeye tasbiix macnaha ilaahay bay nasahaysaa onkodkii isagoo subxaana allaahi wa bixamdii odhanayo malaa'igtina cabsi ilaahay cadaabkiisa ay ka cabsan ayay ku tasbiixsan marka tasbiixda uu onkodku tasbiixsanayo oo qur'aanku ina tusiyey waa xaqiiqo sidaasaan rumaynaynaa walow inan muxuu ahay inan garanaynin sida ay u tasbiixsanayso maxaa yee ilaahay baa ina yidhi wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi wax kasta oo ilaahay abuuray wuu tasbiixsanayaa ilaa bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum idinka ayaan garanaynin tasbiixdooda marka sidaasuu ilaahay wa yursilu wuu soo dirayaa assawaaciqa jacdii ama hanqarkii yuu soo dirayaa fa yusiibu bihaa wuxuu ku asiibayaa oy ku dhacaysaa man yashaa'u qofkuu doono wahum iyaganu yujaadiluuna way murmayaan fillaahi ilaahay yay ku murmayaanoo waa kii ninkii aan sheegaynay ilaahay awooddiisa iyo nakaalkiisa kama cabsanayaane ilaahay bay ku murmayaan sidii kii lahaa war nebi maxamedka aad sheegi ilaahaysu ma dahabaa mise waa fida mise muxuu ka samaysan yahay waalxaal huwa allana shadiidulmixaali ciqaabtiisu ay adagta waxaa weeye shadiidulquwati waalbatshi waalnakaali aad buu ilaahay u adag yahay qofkuu qabto lahu ilaahay baa iska leh dacwatulxaqi waxaa weye dacwadii xaqa ahayd ilaahay taas xaqiiqada ilaahay baa iska leh isagaa la magan gelayaa keligiis lahu dacwatu alxaqi baryo oo la baryo oo loo jeedsado ilaahay baa iska leh isaga keligii yaa lagu ducay yaa la baryaa isaga keligii baa la magangalaa lahu dacwatu alxaqi waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan oo min duunihi ilaahay sokadiisa asnaamtan ay baryayaan laa yastajiibuuna ma aqbalayaan lahum iyaga bishayin waxba u aqbali mahayaan ilaa kabaasit yadayhi ilaa qabuulan aqbalid moogiyo oo kabaasiti kafayhi mid fidiyey labadiisii sacbood fidiyey oo xagee u fiday ilaalmaa'i biyuhu u fidiyey liyabluqa biyihii inay soo gaadhaan faahu afkiisa wamaa huwa biyihiina ma ahanin bibaaliqiihi afkiisa ma soo gaadhayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala wax caddayn yaqaana sanamkaas dhagaxa ee meesha yaalla kan baryayo oo khayr iyo dur iyo nacfi ka sugayo wuxuu la mid yahay qof aad iyo aad u ooman oo ceel dul yimid aan wadaan iyo dawlis iyo wuxuu biyo ku soo darsadana aan haynin oo intuu ceelka korkiisa uu istaagay waxaa weeye gacmaha fidinayo biyihiyow aan idin cabbi ee isoo gaara oo kaalaya afkayga kaalaya leh marka biyihii waa jaamid wax alla waxay kala og yihiin male mana u imaanayaan mana dareemayaan inuu ooman yahay in kale marka waxaa weeye sanamtiina waa sidaasoo kale waaladiina yadcuuna min duunihi kay ilaahay sokadiisa baryayaan kuwa ay ilaahay laa yastajiibuuna lahum bishayin ilaa kabaasidi kafayhi ila almaa'i liyabluga faahu wamaa huwa bibaaligihi afkiisana ma soo gaarayaan wamaa ducaa'u alkaafiriina gaalada baryadooda ma ahanin ilaa fii dalaalin waa baadi oo cid aqbalayso male haadaa wabillaahi tawfiiq darsigeennana halkaa ha joogo